أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka doornimo ugu doorka rome ra-iisul wasaaraha xukuumadda kaafirada etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan ay la wareegi doonaan dekadda casab ee ku taala dalka eritreya xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in murtad gurgurta uu qorshaynayo inuu weeraro xubnaha mucaaradka ku ah kooxdiisa fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqana wilaayaadka islaamiga ah jubbada hoose iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay qaybinta sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey wilaayaadkaasi kulan ay barbar socotay dowro diini ah beecana ay ku gashay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada gedo ayaa ku soo gabagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayadaas degmada buulufulay ee wilaayada islaamiga baay ayaa ku tallaabsatay horumar dhanka tacabka khudaarta cagaaran taasoo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada degmadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay kow iyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda kaafirada etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan ay la wareegi doonaan dekadda casab ee dhacda waddanka eritreya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa cali aadan cabdulaahi caliyare xilli xiisadda ka dhex aloosan etoobiya iyo eritreya ay cirka isku sii sharaertay ayaa waraysi cusub oo ra-iisul wasaaraha etoobiya uu siiyey telefishinka etoobiya ku iftiimiyey damacooda ku aadan mustaqbalka dhow iyo halka uu daaran yahay isagoo sheegay in ay si fudud ula wareegi doonaan dekadda casab ee dalka eritreya gaal abiy axmed ayaa si cad u shaaciyey in etoobiya ay ku khaldantay waxa uu ku sheegay ka tanaasulka dekadda casab ee ku taala dalka eritreya islamarkaana ay dhowaan dib ka sixi doonaan khaladaadkaasi dhacay waxaan joognay badda cas ilaa soddon sano ka hor joogitaankaasi waxa uu ahaa taariikh dhow oo shalay ahayd ayuu abiy axmed ku yidhi waraysigiisan oo lala yeeshay isagoo ku sugna meel u dhow biyo xireenka webiga niil ee muranka badani ka taagan yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya gaal abiy axmed oo hadalkiisa sii wata islamarkaana gef ku tilmaamay in etoobiya ay ku soo dhacdo xeeb la-aan ayna weydo dekadda casab ayaa yidhi khaladkii shalay dhacay berina waa la sixi doonaa mana ahan wax adag hadallada abiy axmed oo la filayo inay uga sii dari doonaan xiisadda ayaa imaanaya maalmo kadib markii madaxa xiriirka dibadda iyo iskaashiga militariga ee wasaaradda difaaca etoobiya genaraal tashoome uu shaaciyey in dekadda casaba ay iyagu leeyihiin islamarkaana ay u diyaargaroobeen sidii ay u soo ceshan lahaayeen eritreya ayaa hadalkan ka soo yaray sarkaalkan etoobiyaanka ku tilmaantay baag dagaal iyo bilowga qulqulutooyin hor leh uu geli doono gobolka geeska afrika waxayna ku sifaysay weerar iyo dagaal toos ah oo loola soo bereeray taas oo laga dhexli doono ayay yidhaahdeen khasaare baaxad leh gebidhacleynta damaca badeed ee etoobiya ayaa haatan hadalhayntiisu u badan tahay dhinaca eritreya balse waxaa hubaal ah in marnaba aanay ka tanaasulin etoobiya heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la gashay maamulka ashadala dirarka ah ee somalilan kaas oo loogu saxiixiyay etoobiya qaadashada qeybo ka mid ah xeebaha waqooyi ee dalka soomaaliya waad mahadsantahay caliyare xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in murtad gurguurta uu qorshaynayo inuu weeraro xubnaha mucaaradka ku ah kooxdiisa sida uu ku waramayo khaalid xasan murtad maxamed cumar caananuug oo ka mid ah xildhibaanada kooxda hirdada soomaaliya ayaa sheegay in murtad gurguurta uu u diyaargaroobayo duulaan uu ku qaado siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda waxa uuna ninkan qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook oo uu ku sheegay in xasan gurguurta uu hadda duleedka muqdisho ku diyaarinayo ciidamo gaarayo kumanaan kun oo askari isagoo hadlayay murtadkan ayuu yidhi waxaa bannaanka u soo baxay xogo sugan oo aan ka xaqiijinay ilaa wareedyo la ysku hadlayn karo taas oo muujinayso in duleedkii waqooyi ee magaalada muqdisho lagu diyaarinayo ciidamo gaarayo saddex kun iyo shan boqol oo askari kuwaas oo la doonayo in loo adeegsado wax ka baxsan waajibaadka sharciga ah sida aan xogta ku helnay waxaa muuqata in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu isku diyaarinayo si uu awood ciidan ugu adeegsado siyaasiyiinta mucaaradka ah maadaama muddaxileedkiisa ay bilo kooban ka harsan yihiin ayuu yidhi hadalkan kasoo yeeray xildhibaankan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa ku soo aadayo iyadoo muddooyinkii dambe cirka u galay khilaafka ka dhexeeya madaxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda waxaana fashilmay iskudayo dhowr ah oo gaalada caalamku ay ku doonayeen inay ku heshiisiiyaan hogaamiyaasha riddada waana kuwa dhaqan iyo caado u leh in xilli kasta ay isqabtaan marka la soo gaaro doorashooyin gaaleedka
waad mahadsantahay khaalid fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qaybiyey wilaayaadkaasi aynu ku hormarno ilyas cabdulaahi iyo wilaayada jubbada hoose waxaa sanad walba boqolaal dad ah oo ku nool degmooyinka iyo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ay helaan xoolaha nool ee sakada kuwaas oo laga soo qaado dadka aqniyada ah dibna loogu celiyo kuwa aanan waxba haysan si la mid ah degmooyinka kale waxaa xagar saacadihii lasoo dhaafay tiro ku dhow lixdanka ay heleen xoolaha la dhaqda noocyadooda kala duwan iyadoona bulshadu ay si aad ah uga mahadcelisay arrinkan ilaa konton iyo siddeed qof oo isugu jirta rag iyo dumar ayuu maamulka sheegay in ay ka faa'iidaysteen xoolaha nool ee sakada sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri kadib markii qof weliba gacanta loo geliyey intii maamulka uu ugu talagalay ayay la hadleen warbaahinta iyagoona yidhi bismillaah cabdinaasir cumar cali oo ka jooga degmada xagar islaamka wuxuu ilaahay noogu talagalay ayuuna siiyey shan neef oo ari aan qaatay ilaahay oo ku mahadsan maasha allah islaamka ilaahay ha ciseeyeen dadka ku nool meelaha gaalada aa joogta ha arkaan dhibka haysta iyo mashaakilka haysta iyo habka loo gelaya ha arkaan islaamka waa lagu dhex nool yahay waa lagu reystay waa loo barwaaqoobay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin dadka meesha joogo dhibka iyo gaajada iyo rafaadka haystow iskaga soo dhaqaaq biidnilah kariim xasan jaamac axmed daahir xirsi baa layihahdaa magaalada degmada xagar ayaan ku suganahay wilaayada islaamka waxaan ka qaatay si neef oo arya wayna ku mahadtan yihiin ilaahayna kor ka yeelo wixii gaalahay wixii gaalada ku dhex jireen waxaan leeyahay maana maanta ahayn ayaad dareemi doontaa dhibaato ay gaala idinku hayso way idin dulaysatay way idin raratay habeenay maali idinku maadaysaa mana kasoo noqon rabtaan aqligiina inaad ka xisaabtantaan oo kasoo baxdaan idinku baaqayaa ilaahayna islaamka hor haka yeelay meel kasta uu jooga ilaa afghanistan ilaa falastiin ilahayna waxaan ugu baryaa falastiin in ilaahay ka dulqaado yuhuud iyo nasaarada haysata oo cumlada ah in ilaahay ka dulqaado oo islaam khaasiyan isqabto afrika iyo eshiya badnilah albahri cali ibraahin cali degmada xagaraan jooga xoolo shan neef aan heli eri eh allaana ku mahadsan walaayada islaamkaana ku mahadsan bismillaahi raxmaan raxiim magacey waxaa lahaa isaaq macalin maxamed xasan waxaa joogaa degmada xagar maanta waxaa aadnay meesha hoola lagu qiiminay walaayada loo yeer hal neef oo loo aliisiiye walaalaha ilaahay oo naariis ilaahay u guuleey oo maaragtay gaalada la hajibiyo magaceyga madiine cabdulaahi ayaa lee dhahaa meeshaan ku sugana degmada xagar maanta waxaa liisii shan neef oo eri ah aadaan u faraxsanahay inaan qaatona waan ku fikirayay ninkii isiina waa ku mahadsanyay ninkii xeradiisa ay kasoo baxdayna in ka badan allaha u geliye xabiibo cabdi barkaan degmada xagar waxaan qaatay neef lo eh maxaa isiiya xarakada mujaahidiinta allah gacan siiya gaalada allahajib waxaa degmada xagar oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ay caan ku tahay kala iibsiga xoolaha nool iyadoo uu ku yaalla suuq weyn sidoo kale deegaanka daa'if ee hoostaga degmada ayaa laga helaa mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn agaarkan oo isagana lagu kala iibsado qeybaha kala duwan ee xoolaha la dhaqdo
sidoo kale saki qaybinta laga fuliyey wilaayadii islaamiga hiiraan waxaa warbixintan ka diyaariyey walaalka cabdiqani maxamed waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si habsami leh kaga soconaya qaybinta sakada xoolaha nool taasi oo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayadaasi shalay waxay wilaayada sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada buqa qable iyo deegaanada mukayle ceelwarre iyo deegaanka ceelow waxayna fuqaradii iyo masaakiintii boqolaalka neef loo qeybiyey kaga mahadceliyeen wilaayada sakada ay u qaybisay xasan arwaax axmed waxaan joogaa degmada buuqa qabla shan neef oo ari ah ilaahay gaalada ha jibiye islaamkana kor allah ka dhigo insha allahu tacaala ilaahay mahadooda u sugnaata waan dhaqaalaysana hadduu ilaahay idmo insha allahu tacaala sida wanaagsan aan u dhaqaalayna dareenkayga waa alxamdulilaahi waa farxadaan dareemo hoya gaalada ilaahay ha jibiye muslimiintana allah kor dhigo insha allahu tacaala ilaahay islaamka ka qabo magacayda waxaa ciirley ciirley maxamed cirbi buuqa qabla waxaa liisii kayralaasii walaadii waxaa isiisii ari oo sike ah labaatan iyo shan aadaan u faraxsanahay caliimo xasan buuqa qabla shan iri ah liisi walaalaha kor allah u qaada gacantii koraysa allah ku dara maasha allah dhibaataayo haysa dhibaatada ilaaha iga bixi waxay isiisa walaayada muslimiinta ee shan neef oo ari ah. ninkii laga qaaday allah u barakeeya anna allah ii barakeeya Een, waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta ee jisaaka allaha khayr jisaaka allaha khayr deegaankeeda joognaa koyla waxaa lagu bixinaya ee, xoolo masaakiin ah shan neef ayaa isoo gaarta magaceygana waxaa la yidhaha haddaan ku bilaaba aadan axmed maxamed aa la yidhahdaa marka horena ilaahay baa ku mahadsan mar labaadna waxaa ku mahadsan walaayada islaamka ku mahadsan anigana uu kii maarata ilaahay maarata u barakay allah iga dhigay shantaa neef gaalada allah jibiya muslimiinta macnaha allah kor yeela kitaabka allah kor yeela waxaa i soo gaartay xoolo ay walaayada bixinaysay oo shan neef oo ari ah ilaahay baa ku mahadsan walaayada idana sharafay ku leedahay ilaahay ha guuleeyo anigana ilaahay ha iiga dhowro inaan bilaadan hoos tagoodaba allah ha iiga dhowro walaayadana ilaahay iyadana mataqaanaa dadkii keenay iyo soo laga soo qaaday iyo ninkii soo adeegaba iyagana ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo magacaydana waxaa la yidhahaa ibraahin cabdille aadan aa la yidhaahdaa ilaahu gaalada jibi waxaa ku nool cali tirooboo joogo degmada ceelwasa joogo oo allah ilaa toddobaatan iyo shan jilo oo allah ku nool degmada ku nool alxamdulilah walaayada ay siisay shan nafoo eri ay i siisay alxamdulillah ilaahay ha diyaadiyo shaydaan alla ha jibiye shaydaan alla ha jibiye iidina ilaahay ha diyaadiyo intayd u socotiin walaayada intayd iska imaadeen walaayada hala yidhi waa ku faraxsanahay erigaas oo liisii waa ku faraxsanahay walaalihii soo dhiibiin ilaahay macallo ikuna aan qaranka ma habaabay majaahiriintan waxaan ugu duceynaa inis ilaahay shayddaanka afduub alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta walaayada oo ceelwarro waxaan ka helay shan neef oo ari ah allaha barakeeya mujaahidiinta iyo muslimiintaba kor allah ka dhiga waanu ku faraxsannahay gaalada allaha jibiya islaamka kor allaha ka yeela kelima towxiidka laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah ilaahay kor ha ka dhiga mujaahidiinta meel walboo joogta jihaadka wadaa ajar iyo xasanaadkii ka hela allaha ka dhiga anigoo ah xasan maxamed ibraahin waxaan maanta ugu hambalyaynaynaa walaayada islaamka gacanta ka geysatay masaakiinta iyo fuquradu waxaa liisii shan neef oo ari oo birima ah oo kuwii irig ugu fiicnaa ahaa liisii maasha allah ilaahay hanoo barakeeyo sanad weliba bishan oo kale waxaa wilaayaadka islaamiga laga qeybayaa sakada xoolaha nool taasi oo ay si weyn kaga faa'iidaystaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga kulan ay barbar socotay dowla diini ah beecana ay ku gashay mid ka mid ah beelaha degaa wilaayada islaamiga gedo ayaa ku soo gebagaboobay degmada ceelcadda ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa hayaa casaam carafaad
munaasabadan oo hayd mid si heersaraa loo seegaasmay islamarkaanay barbar socotay dowro qaadatay afartan iyo shan maalin ayna beeca ku gelisay beesha wakmaashe oo ka tirsan beelaha xasan gaashareelle ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo culimowdiin ugaasyo iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmadii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad tawciye ah waxaanu aanu dhammaanteen aynu doonaynaa horta rabbigeen aan la hortagno laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah annagoo xaqiijinnay xaqiiqatan in qofku uu xaqiijiyo aliimaanu waaltaqwa waalyaqiin waalikhlaas waaltawxiid waalakhlaaq alطayiba alxasana waalwarac waalxayaa waxyaalaha muhiimka weyaan waxaa madasha laga akhriyay bayaanka ay soo saartay beesha waqmaashe kaasoo ka kooban qodobo dhowr ah beeshu waxay ku heshiisay islana qaadatay horumarinta beeraha iyo camiridda deegaanada beeshu ay degto beeshu waxay isku raacday garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba insha allah sideed beeshu waxay si buuxda u soo dhoweynaysaa kana qayb qaadanaysaa howlgallada barakaysan oo ay ka wadaan geesiyada towxiidka wilaayaadka islaamiga sida hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose uu cadowgu xoog ku haystay dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay odayaashii waxgaradka beesha waqmaashe ee beecada galay waxaan kitaabka ilaahay u garab istaagnay inaan beeca dhab ah galno oo ilaahay aan ugu dhowaanno oon kitaabka ilaahay garab istaagno oon gacanta midigta ku qabanno oon u dhimanno maalkanagana ku waxaa weeye beecadaas aan la galnay oo kitaabka ilaahay inaan koryeelna waa midaan ka been sheegaynan oo ilaahay aan ugu dhowaanayno intaasi kadib ugaas shukri barre yarow ugaaska guud ee beelaha xasan gaashareedle ayaa isagana ka hadlay madasha isagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan waxaan markaa aan leeyahay aan kula dardaarmayaa arrintaad gasheen ood qaadeen ood ka hor sheegteen inaad ka run sheegtaan ilaahay dartiisa aad uga run sheegtaan oo linka arko bilooyinkan soo socda waxaa kaloon maaragta leeyahay beelaha kale oo reexasan ama beelaha sida ee gobolka gada dhammaantood in ay qaataan kitaabka ilaahay gaaladan ay intay socotay munaasabadan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay sheekh maxamed balli sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah martidii ka soo qayb gashay munaasabadda waxna waqmaashe inay yidhahdaan beec aan gelayna oo maanta xarakatu shabaal mujaahidiin baanu la gelaynaa oo raggay soo direen culummada baan la gelaynaa waxa weeyaan wax aad iyo aad u ballaaran waa tallaabo ay beesha waqmaashe hore u qaaday weeyaan sida beerihii ka horreeyey ilaahay subxaana wa tacaala xadiga iyo ballanta ay qaadeen ilaahay ha ku sugo ilaahay kuwa ka soo baxa ha ka yeelo annaguna aad baan ugu farxnay qabiilka wuxuu muujiyey dhiiranaan iyo maaragtay niyad furnaan iyo maaragtay maxaan ku rahdaa inay ka run sheegaan beecadooda sida nooga muuqatay ee daahirka ah sidaas iyada ayaana maaragtay ka malaysanaynaa waxayna caddeeyeen inay ka beri noqonayaan waxa weeyaan maaragtay maxaan ku rahdaa gaalada iyo inta gaalada ku naban ee murtadiinta ah waxay kaloo iclaamiyeen in ay maaragtay maxaan ku rahdaa murtadiinta kaga jirta meesha ayada ah inay baaq u fidinayaan siday uga soo saari lahaayeen gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahin maxamed cigaal ayaa isagana ka hadlayay gabagabada xafladda beecaday ku gelaysay beesha waqmaashe oo ka tirsan beelaha xasan gaashareedle beesha waxaan dhihi lahaa wax badan bay ka bedeli kartaa deegaanka luuq sharta iyo luuq dhibaatada ka soo socotana waan ogna awaamiirta ilaahayna ha u ogaansato beecada ay gashayna ha ka dhabayso ilaahay cadowgiisa subxaana wa tacaalana ha la dagaalameen oo gacantaa la galaan dadka shacabka oo muslimiinta oo soomaaliyeed oo meesha ku noolna deris wanaag iyo walaalnimo iyo ikhwaha u muujiyaan hana soo dhoweeyaan ugu dambayntii waxaa madasha munaasabada ka hadlay waaliga huulaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan waxaanu dardaarmayaa beesha istiqaamo ilaahay baan rumaynaynu dhahnay ballamana waanu galnay waxaan markhaati nooga dhigteen inaad tihiin ku ilaahay diintiisa u gargaari lahay subxaana wa tacaala muslimiintana waxaan ugu baaqaynaa jihaad qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala ha laga run sheego sida aayaadka waxaa weeyaan soomka ilaahay subxaana wa tacaala waajibka ugu hadlay oo xajka ugu hadlay ayuu jihaadka ugu hadlay jihaadka hala galo waayeelada ha galeen dhallinyarada ha galeen diinta ilaahay subxaana wa tacaala anu gargaari subxaana wa tacaala munaasabadan ay beecada ku galaysay beesha waqmaashe oo ka tirsan beelaha xasan gaashareedle ayaa waxay ku ballan qaadeen inay garab iyo gaashaan u yihiin difaacidda ku dhaqanka shareecada islaamka
waad mahadsantahay casaam degmada buluflay ee wilaayada islaamiga baay ayaa ku tallaabsatay horumar dhanka tacabka khudaarta cagaaran taasoo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada ku dhaqana degmadaasi bashiir muxidiin abu ayman oo gaaray goobta khudaartaasi lagu beeray ayaa warbixintan inooga diyaariyey
waxaa aad u soo badanaya baraaruga bulsho ee ku aadan in la gaaro isku filnaan dhanka cuntada ah si loo yareeyo quutul daruuriga qaaradaha kale la inooga keenayo magaalooyinka waaweyn ee dalka iyo sidoo kale goboladuba waxay dadku u istaageen inay isku filnaadaan iyagoona inta badan xooga saaray inay beeraan qudradda looga baahan yahay magaalooyinkooda si loo yareeyo midda inooga imaanaysa waddamada deriska sida kenya iyo etoobiya meelaha sida aadka isku filnaanta dhanka qudradda u gaaray waxaa ka mid ah magaalooyinka wilaayada islaamigaha ee baay oo ah gobol aan marin webi haddana ka mid ah gobollada xagga waxsoo saarka safka hore uga jira dhowaan waxaan booqday beer ku taalla dhinaca bari ee degmada boolofulay taas oo uu milkiyadeeda uu leeyahay mukhtaar sheekh maxamed wuxuu ka mid yahay dadka iskood ah isku abaabulay oo sameeyey beer qudaarta lagu beero oo uu ka sameeyey duleedka magaaladan halkaas oo uu ku beeray khudradda noocyadeeda kala duwan sida koostada ansalaatada karootada nyaanyada basbaaska barbarooniga bocorka iyo wixii la mid ah haddaba mar kale ayaan mukhtaar ku booqday beertiisa shan bil kadib xilli uu ka muuqdo isbeddel weyn wuxuuna iiga warbixiyey khudradda uu beeray iyo sida looga faa'iidaysanayo wallaahi bashiirow idaacadda ii imaaday aadan ugu faraxsanahay Ee, maalintaad ii imaanaysay maanta farqiyaa u dhexaysa hadda ka hore waraysi iga qaaday maalintii maanta farqiyaa u dhexaysa adna waa u jeedaa indhaha waa u jeedaa Aad iyo aad.
marka alxamdulilaah ilaahay waa noo nicmeeyey dadkii dhulkan wax ma dhalaa iyo wax ma lagu tabci kar iyo ay lahaayeen waa kana hadda maantana nicmadaana ilaahayna siiyey waxyaabaha hadda beeran ee khudradda aan aragnay ee magaalada buluful ay ka faa'iidaysanaysa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah nyaanyada waa u jeedaa koostada waa u jeedaa karootada waa u jeedaa ansalaatada waa u jeedaa bocorka waa u jeedaa barbarooniga waa u jeedaa kabsar caleenta waa u jeedaa marka alxamdulilaah galab walba saana loo imaanaa suuqay ii noqotay maasha allah alxamdulilaah ilaahayna macdiisa ilaahay baa ah, ku mahadsan dadka marka waxay helayaan qudrad fresh oo isla beerta laga soo guray aa qudrad fresh oo koostada laho ansalaatada laho nyaanyada laho ee, barbarooniga laho karootada laho oo fresh ay helaayeen qiimaha ay ku qaataan waa qiimo oo iska jaban maasha allahu ah oo wixii kor laga keenaya oo ka jaban boqolkiiba konton ka jaban ka hooseeye aan ku siiyaa Ah, maasha allah alxamdulilah tacabka kasoo dhiirida dadka waraha waaweyn leh iga soo dayda waxaa waaye dhulkeen waa kaas nicmadaas ilaahayna siiyey waa u jeedaan wixii hadda oo faa'iidadiis ah idinkana inaad kasoo jiidataan aan rabaa haddii ilaahay idmo dadka degaanka aan isla nahay beertan waxaa galab weliba aada si ay khudradda uga soo iibsadaan qaar ka mid ah dadweynaha magaalada buulafulay waa kuwan qaar ka mid ah dadka maalin weliba halkan u yimaada si ay u iibsadaan khudaartay u baahan tahay xaafaddooda wallaahi ani naftirkeyga dadka beerta u awal oo maaragta galabtan ay ii horeysa aa imaanay beerta maanta ani meesha aan ku arkay waxaan soo xasuustay dhoobeyda fadhiisanaa nin walba lacagtiisa u wataa wixiise waa la siinaa koostada ansalaatada een, bocorka een, nyaanyada wax weliba qof baa ku shaqeeyo meesha oo maaragta heegan ku ah waa dhawaamahan maaragta haddayba saas aheen annaga naftirkeena sabti walba aan maaragta waxaan sugaynay khudaar dhoobey ka imaata ilaan meeshaanaaba maaragta dadkii ay ku dhergeeno ani naftirkeyga galabtaan laga bilaabo waa meeshaanaa maaragta haddii ilaaha yira saas waay bashiirow dadku waxaan ku dhiirigelinayaa nin walba inuu maaragta saan oo kale beeraha loo beero dhulku waa yaala qof maaragta tacbada keliya loo baahan yahay marka nin walba meeshiisa ha ku shaqaystaan dhihi lahaa أنا مقاي وليا إدريس واي دقمدي بولا فلاي ما شاء الله هذا maxaa gacanta ku wadaad waxaan gacanta ku wadaa oo koosto ansalaato bocor nyaany basbaas maasha allah deegaanka buula fulaay waa lagu noolaaday maasha allah ilaahay ku mahadsan ay kooste ansalaato imaydeeraay boorcad tumikoosa howdhideer guradaasa amada fada wehelaasa kabsaarka shaan kun jira maxaan suuq ku feyleen maasha allah haa buula fulaa yoo dhanba maasha allah ku een ornyooley ku neebsani kudaartiye asan tumikoosa dhekoasaatanaad amada fada dhe ku guradaas sadii aad fadan ku goosadaas meerwogna beerta oo mukhtaar meena gadaniya koosto ansalaato karooto bocorkatiitow degmada buulfalay maasha allah faa'iido badan oo haysta xaafadnoo saga tabna beerta si koyn walaakano saqaadan ugu dambeynna suldaan aadan isaaq oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamigaha ee baay oo aan kula kulmay gudaha beertan khudradda ee ku taalla degmada buulafulay ayaa bogaadiyey mashruucan iskutashiga ay u istaageen dadka deegaanka eedyada wala yaabinyo beerfulfulaay waagii hore biyoba waysnaayna hadda laakiin biyogii laka helay in beer laka taabay qudaarada be- beerta isku korsurugnaada buulfulayd adiga ka taal nyaanyihin dhawana qabati bocora qabati antalaati aragahayna mikal aragahayna he een, kooste aragahayna bocora aragahayna kabsaracleega aragahayna walkuma gungmale maana een, de- dadka bulshooyinta may buulfulayd dega may kabur arjiyaane in beer- ee, beero in inay taaban Een, deegaankan walba ma ka baho waa lalahay walay in ka baho may daliil nga ahayn geekaba kor surugna waxyaabihii oo anahay dhoobay ka bahayba hata lanka- lanhata mirka lanka bahay majara wartay lak waraabi bulshadan oo be- ulfulaya degan dhan milaanto ee meelo ka jarta dhan in geeka may argahayna beerto doonadeen Een, safar dheer dhoobay ee malan galow Ee, gabartey ideeha ku tabaasa beerta kooyasa wali faasana meelaha ku aadayta ganacsi mashruuc ee suuq ee bulshada meelo ka furinta wartalatiyahu dadka soomaalida ee, degmada degma ay ku baraarjaan ahayn inaanay beero la taho mar kale waxaan leeyahay buulo fulay waxay diraysaa risaalo caalami ah oo muujinaysa in dadaal kooban uu dhalo horumar iyo baraare dadaalaana wuu gaaraa halka uu hiigsanayo wax soo saarka ayaana ah midka lagu gaaro guusha si ka baxsan ku-tiirsiga dalagyada dibadda oo looga bixi karo beerashada badar iyo cunto ku damaanad qaadi karta caafimaadkaaga waxaan rabnaa inay isku filnaato xagga qudaarta marka in greenhousekaas oo asagana si joogta biyo loo siinayo oo loo waraabinayo oo daawadiisa iyo caafimaadkiisa lala daabtaagan yahay iyo qaybta kale beerta ah intaasi waxaan isleeyahay waa in soo dhodhoweynaysa haddaysan ku filnaanin mashruucaasi marka mashruucaan ugu talagalnay waayo isku filnaasho inaan ka muujino degmadan buula filan
فيها نلاقي الفايدة ونصون راس المال تتغير الأحوال وإحنا في أحسن حال سر الحياة الطيبة walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu